wafdi heerkiisu sarreeyo oo ka socda jaamacadda carabta ayaa axaddii shalay la kulmay hogaamiyaasha dalka ciraaq wafdigan ayaa muujiyay taageerada loo haya dagaalka ay ciraaq kula jirto ururka xagjirka ah ee isis wariyaha v o e da adwar iranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira maxamed cabdisandheere ayaa noo soo koobaya booqashada wafdigan oo ka koobnaa xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta nabiil al carabi iyo laba diblomaasi oo kale ayaa u muuqatay mid lagu dhayayo xidhiirka ciraaq iyo dalalka carabta ee deriska la ah kuwaas oo badankoodu sunni ah master al carabi iyo labada wasiir arrimo dibadeed ee dalalka kuweyt iyo muritaaniya ayaa la kulmay madaxda sarsare ee dalka ciraaq mas-uuliyiinta ayaa rajeeyey inay kaalin ka geystaan xasilinta dalka iyo dagaalka uu dalkaasi kula jiro mintidiinta isis naxnu huna litamhiil jamiic adduwal alcarabiya alati tadcu master al carabi ayaa sheegay in ururka jaamac carabtu uu jeclaan lahaa inuu arko horumar iyo xasilooni ay ciraaq hesho alcarabi waxa uu intaasi ku daray in dunida carabtu ay hadda marayso wax ka duwan wixii soo maray sida aragtiyo aan la socon karin xilliga casriga ah madaxa ururka jaamacadda carabta ayaa sheegay in argagixisada ka jirta ciraaq ay tahay mas-uuliyad dunida oo dhan saaran wasiirka arrimaha dibadda ee ciraaq ibraahim jacfari oo shir jaraa'id oo wadajir uula qabtay madaxda carabta ku sheegay in niyadda cusub ee xidhiirka ciraaq iyo deriskeedu uu yahay maxsuulka kulamo xidhiir ah oo ugu weynaa shir bishii hore ka dhacay dalka sacuudi carabiya
فيما يتعلق في التحالف اساسه عربي واساس انه تقديم كل mister jacfari waxa uu sheegay in qaar ka mid a dalalka carabta oo ciraaq u ballan qaadeen taageero hub mid bini aadannimo mid saad dayuurado sirdoon iyo tababaraintaba waxa uu intaasi raaciyey in carabtu ayna ciidan u soo diri doonin dalkiisa isbahaysi ay ku jiraan dalalka sacuudi carabiya urdun baxrayn isutagga imaaraadka carabta kuweyt iyo qatar ayaa la shaqaynayay maraykanka britain faransiiska iyo austraaliya dalalkan ayaa cirka ka duqaynayay ururka isis kaas oo dhul badan oo ku yaalla suuriya iyo ciraaq qabsaday wasiirka arrimaha dibadda ee kuweyt sabaax khaalid isabaax ayaa sheegay in dalalka carabtu ay la shaqaynayaan ciraaq si loola dagaalamo aragtiyada xagjirka ah sida kuwa ururka isis waxa uu yidhi ururka jaamacadda carabtu waxa uu ciraaq siinayaa kaalmo noocyo kala duwana maadaama dhammaan dalalka carabta oo dhammi ay la kulmayaan hanjabaado argagixiso ayna tahay inay midoobaan oo ay la dagaalamaan waxa uu hoosta ka xariiqay in shirkii ka dhacay magaalada jidda ee sacuudi carabiya ay dalalka carabtu ku ballan qaadeen taageerada dalka ciraaq ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi ayaa axaddii shalay ku celiyey in dalkiisu uu soo dhoweynayo dhammaan kaalmada xulufada carabta iyo reer galbeedka hase yeeshee uuna jeclayn in cidna ay ciidan dhul u soo dirto dalkiisa si loola dagaalamo ururka isis
warbixintii edward iranian maxamed cabdisandheere ayaa noo soo koobayey haddaba sidee ayuu ahaa xiriirka dalka ciraaq iyo ururka jaamacadda carabtu gaar ahaan wixii ka dambeeyey markii xukunka laga tuuray madaxweyne sadaam xuseen ee ay talada dalka la wareegeen shiicada dalkaasi su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa weydiiyey yuusuf abikar maxamed oo arrimaha carabta iyo islaamka aqoonu leh
markii sadaam xuseen waddanka laga tuuray ra-iisul wasaarena loo magacaabay nuur almaliki waxa wadamada carabta jaamacadda wal carabiya kulli waxay soo wada dhaweeyeen magacaabidda ra-iisul wasaaraha la magacaabay laakiin nasiib daro nuur almaliki waxaa waxaa la yidhaahdaa sadaam wax ma dhaamin weli sadaam wax buu sii dheeraa waddankii wuxuu ku maamulay mada bilxadiidi wannaar yacni qori aaradiis ayuu ku maamulay sida sadaam uu ku maamulay oo kale laakiin sadaam kaliya wuxuu kaga duwanaa isaga waxaa la dhahay af ahaan wuxuu ku yimid doorasho laakiin sadaam doorasho meesha ma aysan jirin laakiin sadaam wuxuu sii dheeraa waxa waaye taaifi ayuu ahaa laakiin sadaam taaifi laguma garanaynin markii arrimahaasi ay dhaceen jaamac xiriirka carabta iyo ciraaq waxa xumeeyey nuuralmaliki ayaa xumeeyey markuu u janjeersaday suuriya iyo iiraan oo uu arki waayey gacan furnaantii carabta ay suubiyeen iyo jaamacadula carabiya iyo gacan furnaantii ay suubisay waan gartay waxaa hadda xilka yimid xaydar alcabaadi oo ra-iisul wasaare isna kasoo jeeda bulshada shiicada farqiga u dhexeeya labada nin muxuu yahay wallahi hadda sida ay dadka wax qora ay qoreen waxay yidhaahdeen taariikhdii hore xaydar alcabaadi haddii la fiiriyo nuurulmaliki wax sidaa ma dhaamo laakiin soo dhoweynta wanaagsan gudaha iyo dibaddaba wuxuu ku helay naceebkii loo qaaday nuurulmaliki dadkii ciraaqiyiintana way naceen dowladihii shisheeyahana way naceen carab keliya ma aysan nacin xataa dowladda maraykanka way nacday ingiriiska way nacday faransiiska way nacday waxaa meeshaasi la dareemay in lagama maarmaan ay tahay nin ka duwan nuurulmaliki in la keeno fursadda taasaa siisay marka nin ka duwan in la arko dadkao dhan taasay u hilowsanaayeen dowlad ahaan iyo dad ahaan ciraaq gudaheeda marka xaydar alcabaadi fursada taa ayaa siisay marka wuxuu doonaba ha noqdo laakiin nuurulmaaliki meeshii inuu ka dhaqaaqo fursada taa ayaa siisay marka laakiin jaaniska iyo hadda mataqaanaa awoodda uu leeyahay iyo maamulka bal hadda waa loo joogaa maalmaha soo socda ayaa la fiirin doonaa waxa uu ka suubiyo siyaasadda ciraaq iyo baahida ay jirto sida aad ka warqabto ciraaq nuurulmaaliki wuxuu gaarsiiyey dadkii shacabka reer ciraaq inay mataqaanaa tawaa'if ay kala noqdaan mataqa- ay kala duwan oo dagaalamo sunni shiici kurdi waxaasi waagii hore ma aysan jirin sidaan waqtigiisa haddana marka waxaa kaloo dhacday xataa hay-adihii shacabka gudihiisa maba aha xataa hay-adihii dowladda ay ku taagnayd inay wada shaqayn waayaan taasna waxa uu uu ugu wacnaa nuurulmaalik uu adeegsanayay taaifa uu adeegsanayay marka waxa waaye xeydar al- xaydar alcabaadi jaaniskiisa ugu quruxda badnaa ugu weynaa iyo soo dhaweynta weyn wuxuu ku helay bedelaada uu bedelay nuurulmaaliki keliya laakiin xanakadiisa siyaasadda iyo wuxuu qaban karo hadda kadib ayaa la sugaya waan gartay Eh, sida aan warbixintii hore ku sheegnay eh, waxaa yimid wefdi ka socda jaamacadda eh, ururka jaamacadda carabta waxay u xaqiijiyeen in jaamacadda carabtu ay garab taagan tahay ciraaq dagaalka ay kula jirto ururka isis hase yeeshee dowladda ciraaq waxay ku soo celcelisaa inay u baahan tahay kaalmo kasta laakiin ayna u baahnayn ciidamo dhul oo dalkeeda yimaada waa maxay sababtu ha w- waxa waaye markii la saaray xaydar alcabaadi oo jaamacadda dawal carabiyana ee u tahniyeysay hadafkii ugu horeeyey oo doctor xaydar alcabaadi uu dalbaday jaamacadda dawal carabiya uu ka dalbaday waxay ahayd in ay ka taageeraan la dagaalanka mata argagixisada oo wadankiisa qabsatay marka jaamacadda dawal carabiyana wuu ku waafaqday diyaaradaana waxay ahayd diyaara la sugaayay inay ku tagaan eh, mataqaanaa wadanka ciraaq marka eh, waxaa jirtay dowladda eh, ma- jaamacadda dawal carabiya dowladaha carbeed keliya ma aha xataa dowladihii yurubiyaanka maraykanka kulli waxay ciraaq ay u muujiyeen in ay garab istaagayaan la dagaalanka argagixisada iyo wadankooda wadankii wadankooda taladiisa in gacantooda ay kusoo laabato taa in lagu garab siinaayo laakiin waxay isu tusaaleeyeen eh, mataqaanaa cadowga maanta jira ee lala dagaalamaayo inaan lagu reyn karin keliya in cirka laga duqeeyo oo mat- loo baahan yahay in ciidamo dhulka lasoo geliyo marka dowladda ciraaq tii hore jirtay iyo tan hadda joogtaba labadaba waxay ku adkaysanayaan in aan ciidamo oo dhulka aan la keenin maxaa yeelay ciidamo ajnabi hadday soo galaan carab ha ahaadaan ama ajnabi kale ha ahaadaan waxaa adag sida looga saaro way adag tahay marka saa darteed horey u tajribeeyeen ciidamadii maraykanka oo soo galay waad aragtay mucaahadda ayay kusoo galeen laakiin bixintii waxay noqotay time waqti dheer ayay qaadatay marka sidaasoo kale ay diidayaan in arrinta ay isbedesho wadankoodii uuna noqdo wadan la qabsaday oo ciidamo ajnabi ay ku jiraan oo siyaasadda oo mara- oo mataqaana ciraaqna faraha ay lasoo galaan saa ayay ka baqonayaan laakiin way doonayaan in garabkooda la istaago oo mataqa la siiyo hub asaasi ah waxay leeyihiin anaga waxaa naga maqan waxa waaye hubkii asaasiga ahaa diyaaradihii loo baahnaa ma haysano hubkii madaafiicda iyo- iyo hubkii kale oo- iyo ma haysano laakiin dad waan haysanaa dad dagaalamo oo wadankooda inay- inay u dhinto doonayo wa- waa diyaar waan haysanaa
kaasi waxa uu ahaa yuusuf abikar maxamed oo arrimaha carabta iyo islaamka aqoon u leh waxaa uu warramayay waryaheena maxamed cabdi sandheer